waxaa soo baxaya warar sheegaya in la gaaray xal guddiga maamulka doorashada xildhibaanada ka imaanaya gobollada waqooyi ee somalilan arrintaasi ayaan waxaan qadka telefoonka uu raadiyo kulmiya kula xidhiiray guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi waxaana bal wax ka weydiinay arrintaasi iyo bal inta uu ka ogyahay
waxba kama jiraan waxaan ka ogahayna ma jiro
sida wararka hadda nagu soo gaarayaan in arrintaasi lagu heshiiyey marka xaggee bay weli wax ka qariban yihiin
hadde ana waxaan ku arkay maxaa la yidhaahdaa idaacadaha qaarkood ayaan ka maqlayaa afar sanood baa cabdi xaashi la siiyey la siiyey oo lagu heshiiyey arrintaa waxba kama jiro afar xubnood oo nagahayna ma jirto mid afar xubnood ii sheegtayna ma jirto
marka wax go-aan ah ama wada hadalladii ugu dambeeyey miyaanu jirin wax is afgarad ah oo dhinacyadaas ah maadaama muranka uu ka taagnaa xubnahaas
hadda ma jirto waxa weeye mid mid guud oo meesha la yidhaaho garowe si guud yani saddex arrimood oo la yidhi waa in xal loo helaa oo la xaliyaa waxa weeye waa jubbaland garo arrinta somalilan iyo guddiyada xukuumaddu samaysay saddexdaa arrimood in la saxo ayay ahayd war lagu soo qaaday halkaa oo shir guuda laakiin wax gaara ma jirin oo kolkaa laleeyahay fikirku uu yahay somalilan ha ka heshiiyaan arrintaas intaas weeye wax laakiin si gaara oo aan ka wada hadalay oo lagu heshiiyey ma jirto waxa weeye waa war taagan oo in la isaga yimaado ay tahay intaanu isaga nimaadno dhammaanta iyo kolkaa inaanu gaadhno heshiis laga gaaro arrintaas intaasaa noo taalla taana weli maanaan bilaabin
marka xaggee buu ka soo baxay marka warkan aad is leedahay arrintii somalilan waa lagu heshiiyey waa laysku afkarta laleeyahay xaggee buu ka yimid baad filaysaa wallaahi ma aqaan anigu laakiin idaacadaha sheegayoon meeshay ka meeshay ka keeneen uga yimid de idaacadaha sheegaya sheegi kara anigu sawar uma hayo
laakiin adiga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka meesha la yidhahda garowe kulan baad ku yeelateen ma waanan wax laysla meel dhigin maaan ku yeelan kulan gaaro oonu ku yeelanna ma jirto laakiin kulan guud oo keliya oonu labada yowdu joogna baa jira kulan gaaro oonu ka hadalay arrintaa waxa weeye anigu waxaan qabaa kolkaas si guud reer waqooyigu si guud inay uga gaaraan go-aan wadajir ah oo aan qof iyo laba ahayne si guud inta laysugu yimaado laga heshiiyo oo go-aan wadajira laga gaaro
guddoomiyaha aqalka sare ee dalka mudane cabdi xaashi cabdulaahi oo u warramayay raadiyo kulmiye ayuu ahaa